iyadoo lagu guda jiro diyaargarowgii ugu dambeeyey bilaabashada sana dugsiyeedka laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan ayaa waxaa sare ukacad weyn laga dareemayaa buugaagta muqararka ardayda dugsiyada sare ee magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan halkii buug oo markii hore la iibin jiray saddex dolar ayaa waxa uu hadda marayaa saddex dhibic lix nusdarsanka oo la iibin jiray labaatan dolar ayaa waxa uu hadda marayaa saddex iyo labaatan dolar halka darsanka oo la iibin jiray afartan dolarna oo hadda qiimihiisu marayo afartan iyo saddex dolar sare ukacan ku yimid qiimaha la iibiyo buugaagta muqararka ayaa waxaa sababay iyadoo ardayda ay bilaabeen inay isku diyaariyaan sanad dugsiyeedka cusub ee laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan taasoo keentay sare ukaca ku yimid buugaagta waxaana dhanka kale sidoo kale yaraaday buugaagtii ka imaan jiray magaalada muqdisho ee caasimada dalka taa oo dhanka kale keentay in qiimaha buugaagta suuqyada magaalada beledweyne uu sare u kaco qaar ka mid ah dhalinyarada iibisa buugaagta suuqyada magaalada beledweyne ayaa ka hadlay waxaa sababay sare ukaca ku yimid qiimaha la iibiyo buugaagta muqararka ee sana dugsiyeedka laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan walaal maalmahan waxaa sare ukac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo buugaagta dugsiga sare ee muqararada ah muqararka ardayga wax ka barto macallinkana wax ka dhigo dugsiga sare aad ayuu sare ugu kacay sare u kacaasna waxaa sababay madbacadda beder oo soo saari jirtay buwaagta muqararada sanadkan maysan keenin magaalada beledweyne wax muqarar ah sababo jira awgood sida ay sheegeen sidaa awgeed ayaa waxaa sare ukac ballaaran oo ku yimid buwaagta muqararada ah ee ay carruurta wax ku bartaan macallimiintana ay wax ka dhigaan halkii xabo marka hore wuxuu mari jiray saddex doolar hadda laakiin wuxuu gaaray saddex iyo bar nus doolar ayaa ku korortay qaarna waxay marayaan saddex dhibic lix oo marka hore saddex doolar marayay dhibic lix ayaa ku korortay mid kasta waxba maalin kastana waxbaa kusii kororaya weliba hadda inay kusii kororaan ka baqaynaa iskuullada ay furmayaan goobihii waxbarashada oo dib u furmaya oo buwaagta loo baahan yahay dersinkii wuxuu marayaa afartan iyo saddex doolar nus dersinkiina wuxuu marayaa labaatan iyo laba doolar marka waxaan rajaynaynaa in sanadaha soo socda la keeni doono waxaa dhiwaanahan saraw kaca ku yimid buwaagtii dugsiyada sare ee buwaagtaas oo saraw kaca uu keenay in madbacaddii bader aysan dhawaanahan aysan daawicin buwaagta sidaas ayayna buwaagtii saraw kaca ugu yimaadeen maadaama aysan madbacaddii aysan buwaag daawicin sarowkaca marka buwaagtan ayuu ku yimid buwaagtii halkii xamba markii hore la iibin jiray saddex doolar laba iyo bar la iibin jiray hadda halkii xamba waxaa la iibinayaa iyo ilaa iyo saddex dhibic lix meelahaas ayaa halkii xamba la iibinayaa